bismillaahi raxmaani raxiim jimco wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa kowda bisha janaayo sanada labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada wararka yaga erneman jimcaha ugu dooran haddii ilaahay idmo waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad uu u jeediyey ciidamada xoogga kaga hadlay waajibaadka qaran ee hor yaalla ciidanka sanadkan iminka bilowga ah dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu qodobka ugu weyn askariga qiimaha uu ku leeyahay uu ku tilmaamay adaabta askariga oo ah tallaabada qura ee lagu xusho askarinimada saxafiyiinta ku nool gobolada dhexe ee dalka ayaa tallaabo farxadle ku tilmaamay heerka saxaafadda ee baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey dhaqdhaqaaqay ganacsiga ee ka jira gobolada dhexe ee dalka oo ugu weynay dooka xoolaha ayaa waxaa la sheegayaa inuu hakad ku yimid kadib markii dagaallo ay bilooyinkii lasoo dhaafay si xooliya uga socdeen qaar ka mid ah waddamada carabta qodobada dibaddana waxaa ugu dooroon dabaya waxa uu qabsaday dhisme dheer oo ku yaalla bartamaha magaalada dubai una dhow dhismaha ugu dheer adduunka ee burj khaliifa loo yaqaano
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka dherarkeedu yahay sagaaanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kalan oo qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa looga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosan looga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi qodobadii wararka ugu waaweynaa ayaa ahaayeen saaxiibada qiimaha lix wada naga dhagaysanayo imkana diyaar garooba warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbada uu u jeediyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kaga hadlay waajibaadka qaran ee hor yaalla ciidamada sanadkan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qodobka ugu weyn askariga qiimaha uu ku leeyahay ku tilmaamay adaabta askariga oo ah tallaabada qura ee lagu xusho askarinimada mas-uuliyadna uu ku qaadi karo waxaanuu yidhi
mas-uuliyadda amniga qaado mas-uuliyadda amniga hagaaji siyaasadda amniga waxay ku leedahay inaan la nimaado annagan laga raba xukuumadda baarlamaanka dhammaan ayaa laga rabaa dhinac sharci dejin hadday tahay iyo dhinac maxaankuaa fulin hadday tahay dhaqaalihii iyo daryeelkii iyo wixii loo baahnaayo dhan hadday tahay marka sanadka soo socdaa waa taas taas weydin doonaa maxaa kuu qorshaa in oo muxuu ahaaye amniga dalka aan la wadeegno ciidan hebrow waa lasweydiinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxaa adiga kuu qorshaysan war ciidanka booliisku adiga maxaa kuu qorshaysan amniga dalka aan la wadeegno war war isugu diyays war maxaa asbuuqdii waa la suuxsana ciidan kasta waajibka uu leeyahay oo u qorno qaanuun usiinayo sida u yahay inuu u fuliyaa laga rabaa saasaa dalkaan kula wareegayna amnigiisa mid walba waajibaadka u qoran oo qawaaniintu ay ku tilmaamaysaay hadduu fuliyo hadda intaad fuliso baa dalka la wareegta haddaad si dhaba u fulisana dalka o dhan aad la wareegtay haddaad sunusa oo jusi aad u fulisana intaas baa dalka ammaankiisa iyo mas-uuliyaddaadii baa aad ka soo baxday nuurkooda laba kun iyo lixdan waa sidaas waxaan leeyahay dhammaan ciidamada qalab ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya ha noolaadeen ha eegeysteen ha noqdeen kuwii mas-uuliyadda loo baariyo hanto maxaa noo balan haddii allinaa laba kun iyo lix iyo toban amniga dalka amniga dalka amniga dalka haddii allinaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sidoo kale isna waxa uu ka hadlay qodobka ugu weyn uu askarigu qiimaha ku leeyahay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ku sheegay inay tahay adaabta ama akhlaaqda askariga
askari hoosgeed wax u mara bidacii mididda bidkii laga dhigo noqona bidacii mididda waa laba aaladood oo midda meel ku leeyahay midda mididuu ku leeyahay midda geesiyuu ku leeyahay soomaa askarigaas wixii laga dhigo noqona annaga waa madaxda mas-uuliyiinta saraakiisha waay waxa oo ay arrintu ay leedahay qowrkooda marka ciidan la dhismaayo waa soo arina mana dhisi karno waana garanaysaa in la garto iyo in la yeeraa laba kala waa midda aan leeyahay maanta askari discibliinkiisu waa maxay ma isu sheegin waxa si baraarujinay isu sheegina waa la yaqaanaa yeeridaan la dhiman yeeridaas in aan tagano aan ka aan- aan ka tallaabo xaq aan ka qaadano go-aan aan ka gaarno warniyaa haddii askarnimada iyo disiblinkeeda iyo waxeeda ay jactatago iyo dhib ay kula tahay iskaga tag qofkakaan ka tag qof waa iska male iska tag sababka maritagnisunkaaga soo qor iska baxe farsamayaqaanaad tahay aqoonyahanaa tahay ka shaqayso muxuu ahaay dalka wasaaradahaas daqooyinkaa ka shaqayso maxaanku idhahdaa hay-adahaas aan kalo oo muxuu ahaay caalamiga aad ka shaqayso iska ganacso si uu yahay laakiin adigu naftaada ha khiyaani dadka iyo shacabka soomaalida haqaan disibliinka ciidanka waa in oo la soo celiyaa oo meesha uu joogi jiro lagu yaqiini uu u soo celiyaa oo ay helaan waxaas baaro ciidan ciidanka lala diriro disibliinka inuu ilaaliyo iyo dadkii ciidamada in maxaan ku ihahda waxa waaye hoggaanku waa kudaysi hoggaanku waa kudaysi adaa lagugu daysana marka misaal fiican in sarkaalku u noqdo markaa inaan ku celceliyaan raba arrintaas waa waa buqo aad iyo aad dib noogu hayso oo aad u weyn isbaalada iyo ciidanka ciidanka kale la diriraayo askari askarikaa xabad ku ridaayo waxyaabaha aad looga fajiro oo laga laga xisheego oo laga yaabo saduul walbana ay gudtada war balaayadan balaayaa ku dhacdee si ay yeelna haddii waxaan maxaa asalan bismillah asalan bismillah maaha
dalka ayuu ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si qoto dheer khudbad uu ku dheeraaday kaga hadlay arrimaha ammaanka iyo weliba khudbadaas oo taabanaysa dhinacyo badan oo dhinacyada ammaanka iyo waajibaadka askariga saaran iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed sida loogu baahan yahay in sanadkan maanta bilowga ah ay usii labalaabaan dadaaladooda islamarkaana ay u noqdaan dad qaadi kara mas-uuliyadda ummadeed ee ay hayaan saxafiyiinta gobolada dhexe ee dalka ka howlgasha ayaa waxa ay tallaabo farxad leh ku tilmaameen xeerka saxaafadda ee dhawaan baarlamaanka soomaaliya ansixiyey maxamed cabdi maxamed oo dhuusa maran ku suganaya warbixintan halkaa nagu soo diray kadib markii baarlamaanka soomaaliyeed ay meel mariyeen ee sharciga saxaafadda oo in muddo ah howlihiisa ay socdeen ayaa wariyaasha ka howlgala gobolka nabadgelyo gaar ahaan magaalada dhuusamareeb waxa ay si diiran u soo dhaweeyeen ansixinta sharcigaasi iyagoona sheegay in mudada ay isha ku hayeen sharcigan iyo meelmarintiisa maxamed cabduuli tooxow iyo axmed cabdi faarax oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada dhuusamareeb oo saarkii la hadlay warbaahinta qaranka ayaa dareenkooda muujiyey ku aadan ansixinta sharcigani ugu horeyn aad ayaad umahadsan tahay sharciyeedkan baarlamaanku u ansiiyey wariyaasha soomaaliyeed runtii marka dhinaca u fiirso in badan waxaad moodaa sharcigan noocan oo kale ah in wariyaashu ay raadinayeen si ay u helaan meel ay markaasi ugu hagaagaan sharciga saxaafadda iyo saamaynta inta ay ku leedahay meel sidoo kale ay ku kulmaan marka dhinaca waxaad moodaa in si fiican sharcigaanu dhanka saxaafadda shuruucdiisa ay u anfacayaan maadaama ay ku jiraan in weriyaashu ay helaan ama weriye kastaaba uu leeyahay saxaafadda ka shaqaynayo inuu yeesho shaago markaas saameyn ku leh saxaafadda uu ka shaqaynayo runtii si wanaagsan ayaan usoo dhaweynayaa aniga ahaanteyda waana ku faraxsanahay sharcigan golaha baarlamaanka markaasi ay soo saareen aadan usoo dhaweyneynaa sharcigan ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya waan ogsoonnahay in sanado fara badan la furgulayay oo markaasi laga saarayo waxyaabaha lidiga ku ah saxaafadda soomaaliya meel walba ay ka joogaan gudaha soomaaliya iyo sidoo kaleeto dalka dibadiisaba runaantii aad baan ugu farxnay sharciga waayo muddo dheer ayaa laga soo shaqaynayay waxa weeye sida waxaa kaleeto oo dadku ay maalmihii ugu dambeeyey wariyaashu ay soo dhex marayeen anagaade sharcigan la ansixiyey qaabki markaasi meelaha ay joogaan maadaama gobolada dhexe wariyaal aada u fara badan ay ku sugan yihiin in lasoo gaarsiiyo si markaasi loogu dhaqmo marka anagu haddaan nahay weliyaasha ku dhaqan gobolada dhexe aadan ugu aadan usoo dhaweyneynaa sharcigan oo in muddo ah aan sugaynay marka runaantii dareenkeenu aadayu markaasi u kacsan yahay isla markaasina ku salaysan sharciga ay ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya dhinaca kale weriyaasha ka howlgala gobolka galgaduud ayaa waxay sheegeen in baahiyo badan ay qabaan oo ku aadan dhinaca warbaahinta sida tababarada iyo sidoo kale qalabkii ay ku shaqan lahaayeen iyo meelo loogu soo hagaago wariyaasha ka howlgalaha gobolkani galgaduud muddooyinkii ugu dambeeyaba wariyaasha ka howlgala gobolada dhexe gaar ahaan gobolkani galgaduud ayaa waxa ay wadeen ololo ballaaran oo ay ku horumarinayaan muhiimadooda saxaafadeed maadaama in muddo ah intooda badan ay ka shaqaynayeen gobolada dhexe gaar ahaan gobolkani galgaduud sidoo kalena waxaa jira meelo lagu tababaro da-yarta soo koraysa kuwaasoo u baahan saxaafadda inay bartaan islamarkaana si hufan ay uga shaqeeyaan maxamed deeq cabdi maxamed raadio muqdisho kusomareeb
ganacsiga ka jira gobolada dhexe ee dalka ayaa aadi u socda iyadoo ganacsigii ugu xooga weynaa dhaqaalaha ugu badan ee kusoo gori goboladaasi uu haqad ku yimid kadib markii dagaalo sanadkii iminka aan kasoo gudubnay ay ka soo cusbaanadeen jasiiradaha ama wadamo ku yaala carabta ama khaliijka carabta maxamed cabdi diir sheeh ayaa gordhowd kala sheekaysa telefoonka cadaado isagoo halkaasi ku sugan bal sida imka dhaqdhaqaaqo ganacsi uu yahay
kiisi ugu socdaa hadday tahay hiidka xoolaha hadday tahay muxuu ahaa ganacsiga kala duwan ee noloshada petroliga iyo waxyaabaha kale la xiriira inkastoo sanadkan xoogaha hiidka xoolaha uu isbedelay oo qiimaha xooluhu qaarkood uu hoos u dhacay tusaale ahaan arigii dhulka jiro oo kaleeto inuu yaraaday taasi arrimo kala duwan loo sababaynayo hadday tahay wadamada khaliijka qaarkood oo dagaalada ka socda yeman ay saameeyeen iyo arrimo kaleba waan garta marka taasi ma culays bay ku keentay baa laleeyahay dadkii ka ganacsan jiray xoolaha nool
ganacsiga xoolaha nool wuxuu ahaa isha dhaqaalaha ee ugu weyn dalka amaba gobolada dhexaba sidaa daraaddeed dad badan oo dhaqaalo badan ka heli jiray ayaa laga yaabaa inaysan xoolo badan bici karin sanadii dhamaatay laba kun shan iyo tobanka taasina hataa ganacsiga caadiga ah ee magaalada waa laga dareemay qaarkood
maxamed cabdi derse ayuu ahaa halka warkaasi aynu kala socotaana waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya dabweyn ayaa waxa uu qabsaday hotel dheer oo ku yaalla bartamaha magaalada dubay una dhow dhismaha ugu dheer adduunka ee borj khaliifa waxaa la arkayay wax gubanaya oo ka soo dhacaya dhismaha oo uu dherarkiisu yahay saddex boqol oo mitir dhismahana lagu magacaabo atres ayaa waxaa gaadhay kooxaha la dagaalama masiibooyinka dabka lama oga inay jiraan iyo in kale wax khasaare ah oo halkaasi ka dhashay dabkan ayaa waxa uu kabax yaruun ka hor xaflad weyn oo ka dhici lahayd dhismaha borj khaliifa oo lagu ridi lahaa baaruudda rashka ah oo looga gol lahaa in lagu soo dhoweeyo sanadkan iminka laba kun iyo lix iyo toban maanta bilowga ah dad fara badan oo doonayay inay daawadaan bandhigaas ayaa laga codsaday inay goobta isaga tagaan dabkan ayaa u muuqda inuu qabsaday inta badan dhismahaasi oo ka kooban in ka badan lixdan dabaq markaana ah hotel xeer sare ah oo sidoo kalena leh qaybo gaar ah oo ay dadku degaan ilaa iyo iminka ma jiraan wax muujiya ama muujinaya waxa uu dabkani ka dhashay dowladda dubay ayaa twitter-ka soo dhigtay in dabku uu ka kacay dabaqa labaatanaad ee hudheelkaasi warkii raadiyo muqdisho aydin kala socoteen codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu nagaga dhan yahay faad bay farsameenaygu cabdisalaan ayaa idin akhriyaayay idiina soo saaray nabadgelyo